anigu waxaan ka shaqeeyaa aan madax ka ahay urur ingiriiska ka jira oo layidhaaho n b r oo kobcinta iyo ururinta fanka farshaxanka sugaanta soomaalida ku takhasusay kisi waxaad nooga warantaa waxa ugu muhiimsan ee kugu kalifay inaad samayso madxaf waxa igu kalifay ee ugu weyn waxa weeyaan waddankan aynu joogno ee boqortooyada ingiriiska ah waxa ay soomaalidu ku leedahay taariikh ilaa iyo aad u faac weyn marka taariikhdaas in waxyaabaha museumyada iyo matxafyada waddankani uu hayo mooyaane inaynu inaku yeelano haddaanu soomaali nahay meel caruurteennu ay afkooda iyo hiddahooda iyo dhaqankooda ay ku bartaan waxa aad iigu sii dhaliyey waxa weeyaan mashruucii ugu dambeeyey ee aanu samaynay oo ka sheekeynaya joogitaanka iyo imaashihii dadka soomaalida ah ee waddankan ka sheekeynayay iyo taariikhdu ay ku leeyihiin maxay ahayd wixii aanu soo ururinay iyo wixii aanu hore u haynay inaanu u helno meel inaku haddaynu nahay dad soomaaliya aynu leenahay aynu wax dhigan karno kisi dalka ingiriiska waxa uu ka mid yahay dalalka yurub ee caalamka taariikhda ugu badan ee soomaalida haya waxaana ku yaalla madxaafyo ay yaalaan waxyaabo soomaalida khuseeya ma isku dayaysaan inaad waxyaabaha ka soo qaadaan oo aad madxafkiina keentaan waa sidaas waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu ku fikirnay waxa weeyaan sidii waxyaabaha waddanka yaalla ee nalaka ururiyey aynu inagu aynu u soo ammaanaysan lahayn ama aynu maxay heday u ogaan lahayn bay taxtaa alaabtaas inay jirto iyo meesha ay taallo si aynu uga faa'iido oo carruurteennu ay u barato oo dadka iminka jooga iyo dadka iman doonaaba waa muhiim weyaan inaku waxyaaba badan baa inaga lumiya haddaynaan inaku waxayna ururino hawl weyn ayay u baahan tahay dhaqaalay u baahan tahay hay-adaha ka shaqeeya kobcinta dhaqanka ee dalka ingiriisku waa badan yihiin ururada jaariyadda soomaalida ama bulshada soomaaliyeed degan u k guud ahaanba ma u bandhigtay si ay hawshan dee kaala qayb qaataan oo kaa caawiyaan haa anigu horta kinsi haddaan ahay ilaa iyo soddonkii sannadoodii ugu dambeeyeyna waxaan ka shaqaynayay waxa weeyaan sbanka iyo farshaxanka iyo sugaanta ururinteeda kobcinteeda ilaalinteeda waxyaabahaas baan ka shaqaynayay dadka waddankan jooga ama ama ha ahaadaan ururo ama ha ahaadaan shaksiyado waa aad xiriir weyn baanu la yeelanay ilaa iyo intii ugu dambeysay ilaa iyo labadii saddexdii sannadoodee ugu dambeeyey waxyaabaha ugu muhiimsan aanu sameyna waxa weeyaan telefishonka ka hadalno in aanu radioga ka hadalno in aanu soo casino dadka ugu cadcad ee arrintan faraha ku haya intooda badan in ay lacagta aan ururinaysan museumka ugu furno ay dadkii ka qayb qaatay ahaayeen ayayba ka mid yihiin dadka ugu cadcad ee maxaa ahayde ururada ah ama shakhsiyaadka ee waddankan jooga taasi waxay ahayd kinsa cabdulaahi oo degan magaalada london waxay u warramaysa waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil